asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh maktabat lhudaa waxay idin soo gudbinaysaa darsigii sideedaad ee kitaabka
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يقول الناظم رحمه الله تعالى غسل النساء لزوجهن مجوز وكذاك غسل الزوج للنسوان كفنه في كفن بياض محسن أو بردة من جائز الأكفان cadad الثiyaabi ثalaaثaة laa tusrifu laa fadla lilأnfى clى الذukraani kafin limaytin muxrimin fii hawbihi mihla الshahiidi wabuuri kalmaytaani xamlu الjanaaئizi wالصalaaة calayhim xaq waina alأjra qiraطaani man ymshi yatbac min jamiici jawaanibi lakin faqad min khalfu lirukbaani xaruma itibaacun biاsiyaaxi wamijmarin asric waqaarib surcat aramalaani nusikha alqiyaamu laha biadhari musnadin saxa daliilu liman lahu caynaani waxaan ku dhex jirnay abwaabtii maydka dhaqidiisa kafanidiisa iyo janaazada qaadideeda wuxuu yidhi qaslu nisaai dumarka dhaqidooda lisawjihinna raggooda ay dhaqaan mujawazun mid la baneeyey way wakadaaka waxaa la mid oo isagana la baneeyey haslu zawji zawjka dhaqitaankiisa linniswaani dumarka uu dhaqo xaaskiisa u dhaqo macnaha kafinhu maydkii kafan fii kafanin kafan dhexdeeda ku kafan kafantaasoo bayaadin midabkeedu cadya muxsanin la qurxiyey oo la wanaajiyey aw amase burdatin ama macawis maro oo min jaa-izi lakfaani kafanayaalka kuwooda bannaan ka mid ah ku kafan cadadu hiyaabi maryaha tiradoodu maydka lagu kanfayaay alaadatun saddex wey laa tusrifuha xadgudbina laa fadla wax dheeraada lil unhaa tadhadiga uma sugnaanin cala adukuraani kuwa lab korkooda ugama sugnaanin waxba lama ay dheeraa kafin kafan limay limaytin muxrimin kafin kafan limaytin mayd kafan maydkaasoo muxrimin oo xarman fii thawbihi maradiisii dhexdeeda ku kafan mila shahiidi xaal uu la mid yahay shahiidkao kale wa buurika waa la barakeeyey almaytaani labada mayd waa la barakeeyey ruux isagoo xarman dhinta iyo ruuxii shahaado ku taga xamlul janaa-isi janaasooyinka qaadidooda iyo xambaaristooda iyo wasalaatu salaad calayhim korkooda lagu tukadaayey xaqun labadaa xugunba waa xaq wa ina alajra ajirkuna qiraataani waa laba qiraat wey man yamshi ruuxii socdo maydka la socdo janaazada la socda oo lugaynaya man yamshi ruuxii lugaynayaay yatbac wuu raaci janaazada min jamiici jawaanibin dhinacyada oo dhan buu ka raaci karaa oo ka mari karaa laakiin laguse noqoye faqad oo keliya min khalfu xagga dambe baa lirukbaani u sugnaatay dadka wax saaran laakiin lagu noqoye min khalfu xagga dambe ayaa lirukbaani kuwa gaadiidka saaran u sugnaatay faqad oo keliya xaruma waxa xaram noqday itibaacun raacitaan maydka la raaco bisiyaaxi qaylo iyo or lala raaco orin lala raaco wa mijmarin in lala raacana xaaraan bay noqotay dabqaad asric deg deg wa qaarib dhawe yacni surcata surcata ramalaani midkii ruclaynayay degdegiisii oo kaleeto dhowe nusikha waa la nasakhay alqiyaamu istaagidii laha janaazada loo istaago waa la nasakhay biadhari musnadin mid la cuskado ka ugu muuqaugu muuqasho badan ayaa lagu nasakhay saxa wuuna asaxay addaliilu daliilkii waa asaxay masalada waa ku asax liman cid buna u sugnaaday lahu isaga uu sugnaadeen caynaani laba indhood ay u sugnaadeen wax arkahay macnaheedu waxa weya masalada koowaad wuxuu kaga hadlay maydka hore haweenaydu inay ninkeeda dhaqi karto maydka markuu dhinto jana inay yani maydkiisa dhaqi karto ninkuna inuu xaaskiisa dhaqi karto inay haweenaydu ninkeeda dhaqi karto waa la isla ogolyahy ibnu rushdi baa lasoo guuriyey inay ijmaac tahay oo culimmadu isku waafaqsan yihiin ayib leanna hadduu dhinto iyo hadduu nool yahayba waa ninkeedii taqriiban saasay dhahan talabaadii waxa weeye haweenaydu inay ninkeeda dhaqi karo waxaan ujeedaa ninku inuu xaaskiisa dhaqi karo waxaa qaba culimada badankood sida shaafici iyo axmed iyo maalik xadiidka saxiixi caaishaana ku tusaya axmed iyo ibnu maaja baa soo saaray iyo keyrkood nabigu wuxuu ku yuri sal lay slam caaisha maa daraki law mudti qablii faasaltuki wa kafantuki maxaa ku dhibaya buu nabig sal lay slam haddaad hortay dhibato oo aan markaa ku dhaqo oon ku kanfa buu nabi uri sal lay slam waa midkay leedahay dhibashadaydaa jecesha ay ku leedahay nabi sal lay slam ayib almuhim xalshaahidku waxa weeyaan nabigu sal lay slam caaisha macnaha wuxuu u tilmaamay hadday ka hormarto inuu dhaqayo oo uu kanfayo saas macnaha marka ninku xaaskiisa waa dhaqi karaa haweentuna ninkeeda way dhaqi kartaa sidaas way macnaha bayka intaas kuga hadla wuxuu yidhi kadib meydka waxaa ku kafantaa kafan cad oo la wanaajiyey kafan cad oo la wanaajiyey ama waxaad ku kafantaa maro maro kale burdadu waa taqriiban maxamusiaan bay dhahaan laakiin waa un mar un la xidho oo kafanyaalka bannaan ka mid a maryaha lagu kanfayaay waa saddex buu ku yidhi hana xadgudbinoo ha ka badanina saddexdaasi dumarkiiyo raggu kuma kala duwano waxay dumarku la dheer yihiin ragga ma jirto saddexdaa unbaa kafan looga wada dhigayaa buu saddex maryood in lagu kanfayo oo cadcad xadiidkeeda wuxuu kusoo arooray abu daawuud iyo tirmidi buu kusoo arooray cadaantaan dhihila cadaanta in ay fiican tahay oo xadiidkii aad garanaysaan oo nabigu dhihi jiray sal ly slam dharkiina waxaad ka xidhataan dharka cadcad fa inaha khayru hiyaabikum wa kafinuu fiha mawtaakum dharkiina iyadaa u khayr badan waa dharka cadcaadbaa u khayr badan dadka idinka dhintayna kafan uga dhiga buu nabig sal lay waslam ayib ama inay saddex mara yihiin iyadana waxaa daliilu xadiidka caaisha fi saxiixayn waxay tidhi kufina rasuululahi sal lay slam fi alaaati ahwaabin yamaniyatin biidin suxuliya meeshaa kitaabkayga kolxidii haysa sharaxa bajaniyatin buu idin qoray bajaniyatin ma yamaniyatin wa ayib nabiga waxaa lagu kanfay sal lay slam saddex maro oo yaman lagu sameeyey oo cadcad oo weliba tuulada suxuul la yidhahda lagu sameeyey suxuulku ama waa tuulo ama waa sifo kale macnaa inta waa la yidhahda ta kale uu meesha ku dara waxa way kafanta in la hagaajiyo kafanta in la ficneeyo oo maro fiican oo qiimo leh ruuxa lagu kanfo ayadana xadiidkeeda waa xadiidka muslim uu soo saaray min xadiidi jaabir bni cabdillah nabigu wuxu uri sal lay slam idaa kafana axadukum akhaahu midkiin walaalkii hadduu kanfayo oo kafan uu siinayo falyuxsin kafanahu kafantiisa ha hagaajiya buu nabi sal lay slam ayib waxaana sugan maydka maradii lagu kanfay in lagu soo saarayo ayadana suganta maradii kafanta loogu dhigo ku dhinto ayaa lagu soo saaraya way macnaha alimaamu shaafici iyo axmed baa ku tegay in kafanta la hagaajiyo laakiin aan quluwi lagu samaynin oo lagu xadgudbin macnaha saddex maro inaan laga badinin kafanta dumarkiiyo ragguna ayna ku kala duwanayn taa waxaa loo daliishanayaa xadiidka nabigeena sal lay slam saddex mara kafan looga dhigay haweenaydu inay saddexdaa ka badan leedahay wixii kusoo arooray oo xadiisa ma sugna ayib fuqahada shaafici iyo axmed iyo waxay qabaan haweenta in laga badinayo oo looga badin karayo ayib laakiin imaam abu xaniifa caleyh raxmatullah ayaa ku tegay in saddexdaa uo lagu gaabsanayo sidaasaana sawaab ah maxaa yeele saddexdaa wixii ka badan xadiidkiisu xadiidkeedu ma asixin walow fuqahada qaarkood hama qabaane saas maana ayib kadib wuxuuna yidhi waxaa kaloo lagu kafi karaa buu yidhi burda burdadu waa hal maro burdada macawis baa la yidhahda laakiin adigu maro kale uun oon maro cad ahayn oo midablana waa lagu kafi karaa oo hal mara waa lagu gaabsan karaa sida imaam maalik uu ku tegay caleyh raxmatullah waxaana kutusaya xadiidkii khabaab fi saxiixayn bukhari muslim ay soo saareen muscab ibni cumayr markii la kanfayey waxaa loo waayey wax lagu kanfo ilaa namira ilaa yani kisaa maro oo heridyo leh xariiqiban oo midabo kargedsan leh halkaa maraa loo helay markaasaa idaa wadacna calaa ra'sihi kharajat rijlaahu wa idaa wadacna calaa rijlayhi kharaja ra'suhu haddii aan lagu- qaar dambaha ka saarnana qaar horihii baa qabananaya qaar horaha horaha haddii laga saarana qaar dambihii baa qabanaya maraba kuma filna waa kii nabigu uri salawatu rabbi waslamu aleyh markaa qaar horaha intaad ka saartaan qaarka dambana ha adugu yani waxa wey intaad ka saartaan qaar dambuha qaarka qaarka kalena waxaad ka saartaan macnaha idkar geed ka saara maana ayib nagaag iyo wax la soo gooyey ayib masalada kaleeto waxa weeyaan laba ruux maryaha ay ku dhinteen ee naftu kaga baxday baa lagu kafaa lagama bedelo ka koobaad waa muxrimka isagoo xarman dhintay xaj buu xarmanaa ama cumruu xarmanaa intuusan xalaaloobin buu dhintay marada uu ku dhintay baa kafan looga dhigaya laga bedeli maayo liannahu maalinta qiyaamada wuxuu soo baxayaa isagoo talbiyeysanaya labadiisa go' baa kafan looga dhigaya ka labaadi waxa weye waa shahiidka ruuxa shahiid noqday oo ilaahay dartii yani macrakada gaalada lala dagaalamaya lagu dilay asagana maryuhu qabaa lagu kanfaya ta hore xadiidkeeda horta waxaan ku tegay imaamu shaafici iyo keyrkeeda waxaana kutusaya xadiidka bukhaariyo muslim nabigu wuxu uri sal ly sl ninkii muxrimka ahaa ee dhintay wakafinuuhu fii thawbayn nabi uri sal ly sl fii thawbayhi saas maana labadiisa marana ku kanfa madaxa ha ka dadina wax udgoonna ha marinina labadiisii maryoodee uu ku dhintayna kafan uga dhiga fainahu yubcatu yowma alqiyaamati mulabbiya isagoo talbiyeysanaya baa maalinta qiyaamada lasoo saaray bu nabi uri sal ly slam ama shahiidka isaga nabiga sal lay waslam uxud saxaabadii lagu laayay wuxuu yidhi nabigu sal lay waslam zammiluuhum fii iyaabihim maryahooda ku dada buu nabigu salawatu rabbi waslamu caleyh maryahooda ku aasoo kafan uga dhiga axmed baa musnad kusoo saaray shawaahid buu leeyahay sunanka iyo saxaanka labada ku sugan ayib culimada waxaa ku tegay axmed iyo daa'ifo ka mid ah bal wuxuu leeyahay saaxib lmuqni alimaam ibnu qudama caleyh raxmatullah wax khilaafa ma ogi masalada iyada ah in shuhadada maryahooda lagu aasayo saasuu leeyahay ayib waxaa kaleeto iyadana buurika almaytaanidaasi waan imaan doonahay waxa uu ka dambaysiyey janaazada in la qaado oo lagu tukadaayay inay xaq tahay yani in laga qayb galo la xambaaro wax lagaga tukado ila aakhirih xadiidkeeda bukhaariyo muslim baa soo saaray min xadiidi abi hurayra nabigu wuxu uri sal lay slam man shahida aljanaazata xataa yusalli calayha falahu qiraat waman shahidaha xata tudfan falahu qiraataan qiila ya rasuula allah wama alqiraataan qaala mitlu ljabalayn alcadiimayn nabigu wuxu uri sal lay slam ruuxii shahaad- janaazada xaadira oo ka qayb gala ilaa lagaga tukado hal qiraat buu leeyahy hal jab wey maana gabal ajira buu leeyahy ruuxii goobjoog ahaada ilaa laga aaso carada lagu rogana laba gabal oo ajir uu leeyahy markaasaa waxaa rasuul ilahi qiraataanku maxay yihi wuxuu nabi uri sal lay wasalam waa laba buuroodoo waaweyn waay yacni waa laba ajir oo la eg laba buuroodoo waaweyn la eg baa la siinay ruuxii salaada uun ka qayb galana hal qiraat ruuxii ilaa aaska joogana laba qiraat buu nabi uri salawatu rabbi waslamu caleyh saas wey macnaa waa midda uuna yidhi waina alajra qiraataani waa markii labadaba aad ka qayb gasho yani aaska iyo salaada labadaba kadibna wuxuu ka hadlay dadka la socda janaazada ee wada xaggay ka soconayaan dadku waa laba haddii ay lugaynayaanna waa dhinacay doonaan bay ka socon karaan janaazada way ka hormari karaan xagga horey ka socon karaan gadaal bay ka socon karaan midig bay ka socon karaan bidix bay ka socon karaan hadday gaadiid saaran yihiinna xagga dambe meelaan kama socon karaan hadday gaadiid saaran yihin waa inay janaazada ka gadaal maraan oo gadaasheeda soo socdaan kama hormari karaan dhinacyahana kama mari karaan sidaasi ayaa macnaha dadka la socdana loo habaynayaa in ay sidaas tahayna waxaa kutusaya xadiidka fi sunan min xadiidi mugiirat ibni shucba wuxuu yidhi alraakibu yasiiru khalfa aljanaaza nabigaa yidhi sal ly slam ruuxa gaadiidka saarani janaazada gadaasheeduu soconaya waalmaashi xaytu shaaa minha midka lugaynayana meel alla meeshuu doonay dhankuu doono ayuu ka soconayaa janaazada sunada iyada ah inay sidaas tahay ayaa waxaa ku tegay alimaamu malik sufyaan athawri iyo jamaca culimada ka mid ah sunada labaad waxaa isagana maray ibnu jariir itabari caleyh raxmatullah oo ruuxa gaadiidka saaran inuusan janaazada xagga dambe mooye dhinac kale uusan ka soconaynin ayib kadib wuxuuna yidhi janaasada waxyaabo aan in la- lala dabagalo lala raaco aan banaanayn buu inoo sheegay laba shayba janaasada lalaba raaci kara buy waa midda koowaade janaasada lalama raaci karayo qaylo iyo buuq qaylo iyo wax la qaadqaado iyo ee, noocay dooni ha ahaato dadka qaarkood janaasada markay wadaan waxbaa la qaadayaa waa la iska daba qaadahaya ma aqaano wuxuu yahay yani ur yani orinta iyo qaylada iyo buuqaas lama rabo siyaaxaas lama rabo waxaa kaloon meydka lala dabagelaynin dabna lala laga daba qaadi maayo saas maana qolyahan soo arag madaxda iyo ee qolyahan magacale iyo marka la aasayo garri iyo muusig iyo balaayo tiimam ciyaarahaya iyo balaayaa laga daba kaxeeya wahada jazauhum hada jazauhum noloshoodii baa saa ahayd sooma ilaa qabriga lagaga gelinahayo waa in muusig iyo balaayo iyo shayaaiin ay ka daba tunto wa ila noloshoodaa sida ahayd aljaza la yani waxa wey jaza sayia sayia wa ruuxu wuxuu sidiisaba man shaba calaa shayin shaba calayhi xataa yamuut caleyh shay- shay ruuxii ku barbaara waa ku duqooba kadibna waa ku dhintaa saas maana marka lama laga la- yani lama raaci karayo abu hurayra xadiidkaas warinayo nabiga ka warinaya min xadiidi abi daawuud nabigu wuxu uhi sal lay waslam laa tutbix ljanaza laa tutbaxu ljanaazatu bisawtin walaa nar janaazada lala raaci maayo sawt kor loo qaaday walaa dab lala raaci maayo dab lala raaci maayo midda labaad way maanaa waa arrinta labaad wuxuuna yidhi mijmarin buu ina yidhi mijmarin mijmarka waxaa la yidhahdaa waa baalkan aan idhaahno dabqaadka dabqaadkan unsiga iyo dumarku ay ku waxaystaan kaasaa la yidhaahdaa bimacnaa dab la wado ama dabqaad adag ku qaad ama yani qori dhimbirshiis ha noqotee dab oo dhan baan meydka lala raacaynin macnaha sida xadiidku kutusayo ayib xadiidka bishawaahiddii buu saxiix ku yahay arrintaasi inaan la ogolayna khilaaf kama taagna oo la- waa la isla ogolaya macnaha wuxuuna yidhi kadib meydka marka la wado ha la dedejiyo ha lala ordana macnuhu ma ahee socodka isu dhowee tilaabada sida ruuxa ruculaynaya ramadaanku waxa weeye waa min arabal rabalka waxaa la yidhaahdaa yani waa deg deg maca luguhu aada isu dhoweynayso sida masalan marka dawaafka la samaynayo kale dawaafka hore ee kacbada lagu tago saddexda yani shawt ee hore waxoogaa waa la ruculeeya sooma ramal baa la yidhahdaa ramal waxyar baa macnaha yaro ruculaynaysa lugahana tilaabada aad u kala fogeyn maysida waad isku dhoweynaysa waadna degdegaysa macnaha adigu saasuu leey bimacnaa wuxuu ka wadaa uun janaazada ha lala degdego yaan la daahinin saa un way muhiimadu macnaha xadiidkii saxiixaynka ayaa laga qaadanaya min xadiidi abi hurayra nabigu wuxu uri sal lay slam asricuu biljanaza janaazada la degdega fain takun saalixatan fa khayrun tuqadimuunaha calayh hadday wanaagsan tahay janaazadu khayr baad u gelinaysaan oo u geynaysaan oo u dadejinaysaan wain takun hayra dalika haddayna sidaa ahayn oo sharlay ahaydna fa sharun tadacuunahu can riqaabikum buu nabi sal ly slam shar baad luquntiina ka dhigaysaanoo qortiina ka dejinaysaan saas maana shar idinduu saaran baad iska dhigaysaan iska dadejiya hadday xumayd hadday fiicnaydna khayr baad u wadaana u dadejiya saasuu nabi yuri salawatu rabbi waslamu caleyh in la dadejiyo ayaa culimmada isku waafaqsan yihiin ayib saxaabada qaarkood iyo taabiciinta qaarkoodna waxaa laga soo guuriyey dadejintu inay waajib tahay waana sida amarka nabiga laga faaidaysanaya salawatu rabbi waslamu caleyh yani ibnu xasmi baana doortay qawaacida usuulka marka la fiiriyana ilan amar baa meesha yimid asrixu biljanaazati baat amarkuna wujuub buu faaidaya sooma madhabkaasaad moodaa inuu xoog badan yahay saas daradeed waa khalad meydka in eh, la geliyo faranjiyeer la geliyo uu iska yaala in la yidhahdo qaraabadiisii baan la sugaynaayo meel so- kasoo fo- kasoo socotona waa khalad in la yidhahdo isagoo meel lagu aasi karo uu joogo waa la sii qaadiyo meel kale loo wadaana waa khalad kullu dalika leanna waxay keenaysaa dibdhaca bay keenaysaa meydki in la dedejiyo bay kasoo horjeedaa marka markuu dhintaba waa in qabanqaabadiisa la galo si deg degana meydka loo aasaba macanaa ayib intaa kadib wuxuu inoogu dambaysiiyey mas'alo kaleeto iyadana muhim ah axaadiista qaarkood waxaa soo aroortay oo nebigu amar ku bixiyey janaasada markii la wado ood aragtaan istaaga ha fadhiina axaadiista janaasada u istaaga odhanaysahay waa la nasakhay oo waxaa ka dambaysay inuu nebigu yidhi sal lla lay waslam waxba ha u istaagin nasakhiibuu marka inoo sheegay inay horay u jirtay oo masale markii hore ummadda la amray inay janaasada markay arkaan istaagaan inay ahayd muusan soo qaadin laakiin waxaa laga fahmayaa hadduu ku yidhi istaaggii janaasada loo istaagi jiray waa la nasakhay xugum horoo jira inuu amaad garatay sooma ayib muhimadii unbuu ku siiyey oo ah naskii nasakhay waana xadiidka cali bn abi aalibin radi allahu canhu wuxuu leeyahay cali kana rasuululahi sal ly slam amaranaa bilqiyaami fi ljanaza wuxuu ahaa nabigu midna amray janaazada inaan isu taagno uma jalasa bacda dalika wa amarna biljuluus marka amarkaa hore uu bixiye mar ka dambaysay buu nabigu wuxuu amray sal lay wasalam nebigu isagiibaa iska fadhiistay iyadoo janaazo lawadu iska fadhiistay annagana wuxuuna amray inaan iska fadhiisano oo waxba istaaggii hore iska daaya bu nabig sal lay slm janaazada marka halkaasaa lagu nasakhay u istaagideeda axmed iyo taxaawi baa soo saaray xadiidkaas bisanadin saxiix in la nasakhayna waxaa ku tegay abu xaniifa imaam axmed iyo shaafici fi axadi qowlayhi iyo jamaca min ahli lcilmi baa ku tegay sidaas way macnaha ayib masaaisha masaaisha marka uu meesha kaga wuxuu yidhi marka ghaslu nisaai dumarka dhiqidooda lizawjihinna ninkooda ay dhaqaan mujawazun mid la baneeyo waay asal ahaan dumarkuna dumarkay dhaqaan ragguna raggay dhaqaan laakiin labadan suuro waa laga soo reebayaayo dadka isqabaayo waa isdhaqi karaan ayib wakadaka kaa hore waxaa la mid a haslu zawji ninka dhaqitaankiisa linniswaani dumarka u dhaqo dumaroo dhan mee xaaskiisa u dhaqo maana xaaskiisa u dhaqo kafinhu kafan maydkii fii kafanin kafan dhexdeed ku kafan kafantaasoo bayaadin cad muxsanin oo la wanaajiyey mare wanaagsan laga dhigay aw burdatin ama burdo macwis ama hooskunti ama burdatin maro kaleeto oo macnaha wax weyaan aan ahayn caddayn wey macnaha oo min jaa-izil akfaani kafanyaalka kuwooda bannaan ka mida kafanta bannaan ka mida macnaha cadadu hiyaabi maryaha tiradooda kafanta laga dhigayaa halaatatun saddex wey laa tusrifuha xadgudbina ha ka badbadinina shaaricu ilaa sideedaba hadduu shay meel dhigo lagama badbadiyo siyaadadan lama ogola israafku waa mamnuuc laa fadla wax dheeraad ah lil unsaata dhadigaa uma sugnaanin cala dukraani kuwa lab korkooda a waxay la dheertahay ma jiro xagga dharka lagu kanfayo wey saddexdaa unbaa lagu kanfaa nebi maxamed kafanta looga dhigay salawatu rabbi waslamu caleyh kafin kafan limaytin mayd ku kafan muxrimin oo xarmanaa markuu dhimanayay fii sawbihi maradiisii uu ku xarmanaayo uu ku dhintay kafan uga dhigay ha ka bedelin mitla shahiidi shahiidkii oo kale xaal u yahay oo isagana la maryihii uu ku dhintay ee lagu dilay ku kafan wa buurika waa la barakeeyey almaytaani labadii labadaa mayd waa la barakeeyey laba mayd oo barakaysan way macna shahiidka garanaya dee wuu barakaysan oo maalinta qiyaamada waxaa la soo saaraya isaga oo nabarkii uu u dhintay markii uu ku dhacay isagoo ah oo dhiiggii boodaya dhiigga midabkiisu waa midab dhiig urkiisuse waa miski aad buu u odgoonya waa calaamo lagu garan doono shahaadadu marka sidaasay kusoo bixi doonaan iyagoo astaamo goonina calaamaad goonina bay kusoo bixi doonaan kadalika muxrimka isagoo xarman dhintayna isaguna wuxuu soo bixi doonaa isagoo astaan iyo calaamo gooniyo laho isagoo talbiyeysanayo labadii go' qaba labayk allahuma labayka isagoo ku haya oo labadii go' qabu isaguna soo bixi doona lasoo saari doonaa saas macana marka wabuurika almaytaani waa laba dhimasho oo barakaysan way maana saasuu ka wada xamlul janaa-isi janaasooyinka xambaaristooda in la qaado wasalaatu iyo tukasho calayhim janaasooyinka korkooda lagu tukadaayo xaqun xaq wey wa ina alajra ajirkuna markaad intaad qaado ka qayb gasho aaska iyo labadaba wa ina alajra ajirkuna qiraataani waa laba gabal waa laba ajir wey maana waaweyn man yamshi ruuxii lugaynayo lugta ku socdaay yatbac wuu raaci karaa janaazada min jamiici jawaanibin dhinacyahoo dhan buu ka raaci karaa oo ka mari karaa oo kala socon kara laakiin lagusa noqoye min khalfu xagga dambe uun ayaa lirukbaani min khalfu xagga dambe ayaa lirukbaani kuwa socotada kuwa gaadiidka saaran u sugnaatay faqat oo keliya min khalfu xagga dambe faqat oo keliya ayaa lirukbaani kuwa gaadiidka saaran u sugnaatay ayagu dhinac kale ma mari karaan xaruma waxaa xaaraam noqday itibaacun raacitaan maydkii la raaco bisiyaaxi qaylana la raaco iyo wax la qaadqaado ama ammaan ha noqdo isagii la ammaanayo ama tix la tirinayo ha noqdo ama qolole ilaahay dikrigiisa wadnaa ha noqdo wuxuu dooni ha noqdee qaylo maydkala lama raaci karo wa mijmarin iyo dabqaad dab baa laga wadaa dhuxul iyo dab u ru- yani hurayana lalama raaci karayo asric degdeg meydka markaad wada la degdeg wa qaarib usuna dawee surcata arramalaani midka ruclaynaya wa qaarib dhawee surcata aramalaani degdeg surcata aramalaani midka ruclaynaya degdegiisoo kale degdeg ka ruclaynaya ee lugaha isku dhawaynaya kaasoo kale degdegiisa degdego dee haddaad xoog ula orodo maydkii waxbaa gaadhaya inuu dilaaca dhici karis dhaqaaqa faraha badan in aad sidii adigoo jiran oo kaleeto aad faatfaatiso lugaha aadan soconina lama rabo sidaadoo jiran lama rabo waxaa la rabaa inaadna la laxaadsatood la dhaqaaqdo isla markaana yani waxa weeye degdeg degdegu uusan maydka waxyeeli baa la raba nusikha waa la nasaxay alqiyaamu istaagidii lahaa maydka loo istaago biadhari musnadin mid la cuskado daliil la cuskado midka ugu cadaan badan ugu muuqasho badan ayaa macnaha lagu nasakhay biadhari musnadin waa xadiidkii cali hadda aan sheegayn saxa wuu asaxay addaliilu daliilkiibaa asaxay oo arrintaa ku asaxay inay mansukh tahay istaagga maydka loo istaagayo liman cid bay u as- u asaxay ama liman cid buu u sugnaaday xukunkaasi lahu isaga ay u sugnaadeen caynaani laba indhood ay u sugnaadeen ruux laba indhoodo wax ku arka leh laakiin ruux indhool ah oo waxba arkaynin oo waxba fahmaynin kaasi dee daliilba ma anfacaba ayib baabun fi man yusalli alayhi fi man yusalla calayhi liljanaaza wamawaadica salaatiha wa awqaati nahyi canha wuxuu baab u yahay yaa janaazada lagu tukanayaa salaada janaazada yaa waajib ay tahay in lagu tukado yaanse ay bannaan tahay yaanse la iska dayn karaa meelaha salaada janaazada iyadana loo baahan yahay meelaha ruuxa la dhigayo marka lagu tukanayo salaada janaazada iyo waqtiyada aan salaada janaazada in lagu tukado aan laogolayn meydka wuxuu yihi wasalaatu maytin bilkifaayati farduha lilmuslimiina wa- wacusbati liimaani ila cala طiflin kada mustashhadin nudibat bila fardin walaa khusraani wayajuuzu diina lilimaami wamilihi tarku الصalaati cala dawi اlcusyaani wakadaka marjuumun waqatilu nafsihi lلzajri wالta'diibi bilhijraani watasixu wasطa maqaabirin aw masjidin أو في المصلى أو بطهر مكان لا دفن أيضا لا صلاة جنازة عند البزوق والاست... عند البزوق والاستوى وقتان وكذاك من قبل الغروب دليلها بحديث عقبة قال فيه نهاني وصلاة ميت ميت سلادس بالكفاية بهذا آه. ama wasalaatu maytin mayd salaadiisu farduhaa faradkeedu bilkifaayati buu ahaa wujuubkeedu waa kifaaya lilmuslimiina cala lmuslimiina muslimiinta korkoodu waajib ku ahaaday wa cusbati liimaani iyo kooxda iimaanka cusba yani iimaanka kooxdiisa dadka jamaacada ahluliimaanka ilaa calaa tiflin ilmo yar korkii mooye oo isaga ma waajibin wey in salaad lagu tukado janaasa kadaa waxaa la mid oo ina waajib ahayn kadaa kaa hore waxaa la mid a mustashhadin calaa mustashhadin mid yani la sh- shahaado qaatay mid shahaado lagu dilay saas man mid la sh- macnaa shahaad sh- shahiid ah nudibat waa la sunneeyey labadaa waa tifligii iyo mustashhadka mustashhidiin ama mustashhad nudibad waa la suneeyey salaadii janaazadu bilaa fardin waajib la-aan walaa khusraani iyo khasaara la-aantoona labadaasi sunno wey wayajuuzu waxaa bannaan diinan diin ahaan dhanka diin ahaan waxaa u bannaan lilimaami imaamkii waxaa u bannaan iyo wa milihi dadka isaga oo kale ah tarku salaati baa u bannaan salaadka tegitaankeeda inay ka tagaan calaa dawil cisyaani kuwa caasinimada u saaxiibka ah kuwa korkooda in lagu tukado inay sa- saa ka tagaan oo salaada ka daystaan ayaa u bannaan wakadaka waxaa la mid ah dawil cisyaanka dambiilayaasha waxaa la mid ah marjuumun mid la rajmiyo dhax lagu dilo isagana salaadiisa way ka tegi karaan waqaatilu nafsihi iyo ruux naftiisa dilay maxaa looga tegayaa salaada uga tegayaa lizajri celin iyo canaanasho dadka ay ka celinayaan arrintaa daraaddeed wata'diibi iyo edbin daraaddeed bilhijraani ka tegidda salaadooda laga tegay darteed iyo sababteed lagu edbinayo dadka watasixu way asaxaysaa salaadii janaazadu wasda maqaabirin qabriyaal dhexdooda way ku asaxaysa aw masjidin ama masaajid dhexdii way ku asaxaysa aw fi lmusannaa ama meesha salaadaha lagu tukado ciidda way ku asaxaysa aw biuhri makaanin ama meel daahir ah meel kastoo daahir ah laa dafna aasid ayada lagu noqoy laa salaada janaazatin laa dafna ma ahaanin aas ayadan warka ku noqonay laa salaata janaazatin salaad janaazana ma ahaanin goorma cinda albusuuqi qoraxda soo bixideeda agteed walistiwaa iyo qoraxdu markay kala barhka ku ekaato waqtaani laba waqti wey qorqoraxda dhicitaankeeda wax yar ka hor ayadana lama ogola daliiluha daliilkeeduna intaa daliilkoodu bixadiidi cuqbata cuqba xadiidkeeda wey qaala wuxuu ihi cuqbe fiihi xadiidkaa dhexdiisa wuxuu ihi nahaanii nabiga nabigaa iga reebay ayb salaada la yidhahdo salaatu ljanaaza oo meydka lagu tukanayahay waxa waa waajib waa farad laakiin farad kisaa-i awey farad layskaga filan yahay oo dadka qaarkood ku filnaan karaan faradka laba ah midna waa cayni oo ruux kastaa goonidiisa looga rabaa dadka acyaantooda baa khitaabkiisu ku tacalluqaayo ruux kasta goonidiisa looga rabaa sida salaadaha shanta iyo wixii la midaba faradna kifaa'i baa la yidhaahdaayo ficilka unbaa la rabaa in la sameeyee cid gooniya oo inay samayso farta lagu fiiqay ma jirto laakiin idinkaa faraha badan unbaa la rabaa qaarkiin inay sameeyaan qaarkiin hadday sameeyaan intii kale idinkaa kaga filaadayo waajibkii waa idinka wada dhacaya xilkii waa idinka wada dhacaya haddii aad ka wada tagtaana intii arrintaasi inay wax ka qabato loo baahna ay ka qaban weyday baa ku dambaabaysa saas way maanaa kifaa'i baa la yidhahdaa waxyaala fara badan baa gaalbaabkaasi maanaa marka salaada janaasadu dadka meesha jooga meydku uu ku dhintay baa xil ku saaran yahay inay meydka dhaqaan ku tukadaan aasaan ayagaa waajib ku saaran yahay qaarkood hadday arrintaa isu taagaan intii kale dembigi waa ka dhacaya waxba looma hayso hadday ka wada seexdaan oo faraha ka qaadaan oo meydkii sidaa ku salaad waayo ama ku dhaqid waayo ama ku aas waayo inta ka agdhow oo dhan waa dambaabayaan macana waa loo haystaa wa ayib salaada janaazadu yaa iska leh muslimiintaa iska leh muslimiintaa iska leh bimacnaa gaal lagu tukan maayo munaafiqiinta islaamnimada muujisanaya ee qalbigooda waxa ku jira inaan ogeyn iyagana waa la iskaga tukan wa xisaabuhum cala allah sooma ilan daahirka axkaamta islaamka lagu dureerinaya munaafiq ayib laakiin gaal gaalnimadiisa laogay iyo murtadka iyo lagu tukan maayo muslimiinta iskale ayib marka waa waajib buu yidhi waa waajib inay waajib tahay ayaa waxaa ku tegay culimada dhammaantood laba ruux buu soo reebay oo in salaada janaasada lagu tukada ayna waajib ahayn oo iska sunno ay tahay sunno wey waa la iska dayn karaa haddii lagu tukadana waa fiicanta waa ruuxleh waa ilmaha yarkan qaan gaadhin kow iyo ruuxa shahaadada ku dhintay ee goobta dagaalka lagu dilay muslimka shahiidka labada waana lagu tukan karaa oo haddii lagu tukado way fiicanta waana la iska dayn karaa ayib waajib maaha wey ilmaha markii la yidhaahdo waxaa kutusaya inaysan salaadiisu ay horta lagu tukan karayo xadiidka muqiirat bnu shucba fi sunan nabigu wuxu uri sal lay slam waiflu yusalla calayhi ilmaha waa lagu tukan buu nabi uri salawat rabbi waslamu caleyh taasi waxay kutusaysaa ilmaha salaatuljanaaza lagu tukado intuusan qaangaanin inay mashruuc tahay in laga tegi kara waxaa kutusaya marka waxaa kutusaya xadiidka kale caaisha ka asaxay waxay tihi caaisha maata ibraahimu ibnu nabiy sal lay slam waxaa dhintay ibraahimkii nebi maxamed uu dhalay ee wiilkiisa ahaa wa huwa ibnu amaaniyata casharata shahran sideed iyo toban bilood isagoo jira waa sanad iyo bar sooma sanad iyo bar isagoo jira ayuu dhintay wiilkii nabigeenu dhalay ee ibraahim ahaa falam yusalli calayhi rasuulu lah sal ly sl nabigu kumuuna tukanin xadiidka abu daawuud baa soo saaray bisnaadin jayid marka nabigu wiilkiisii ibraahim isagoo yaroo sanad iyo bar jira ayuu dhintay salaaduljanaaza kumuusan tukanin waa la iska aasay ayib xadiid kalena wuxuu yidhi caruurta waa lagu tukan halkaasaa waxaa laga qaadanaya caruurta waa lagu tukan xadiid kale macnaheedu waxa weeyaan waa si fiicana sunnada awl ka tegiddu nebigu ka tegay wiilkiisa inuu ku tukadana waxay daliil u tahay in laga tegi karo caruurta ku tukashadooda halkaa marka waxaa kasoo baxay waa mustaxab ee waajib maaha ayib ilmaha in lagu tukan karayo khilaaf kama taagna midka uurka ku jira soo dhaca isaga ka war afar bilood hadduu ka yaryahay inaan lagu tukanaynin oosan salaam lahayn hadal kama joogo maxaa yeelay afar bilood hadduu ka yaryahay nafba lama gelininba inuu bini aadan dhammaystiran noqdayna lamaba yaqaanaba sooma marka afar bilood wixii ka yar isaga salaad male meel iska dhig afar bilood wixii ka badan oo laakiin aan nololna banaanka ku imaanin hadduu nolol banaanka ku yimaadana in lagu tukanayo waa laisla ogolyahy qola waajibisa iyo qolo tidhahda waa sunnaba laakiin waxaa khilaaf badan ka taagan yahay inta udhaxaysa afar biloodna wuu soo dhaafo nololna kuma soo dhicin muddadaasuu soo dhacay isagoo mayd ama lagu tukanaya mise lagu tukan maayo saas macnaha sida uu wadaadkani saxiixinaya waxa wey in lagu tukanayo waa madhabka axmed iyo shaafici iyo keyrka ay ku tagaan buu leeyahay leanna afar bilood kadib naftaa la geliyey waana bini aadan dhamaystiran bini aadan dhintay ama uur ha ku dhinto ama banaan ha ku dhintay ha lagu tukadaa la yidhi sidaasaa asal ah laakiin weli waa ilmo yar sooma ku tukashadiisa way banaan tahay in laga tago in lagu tukadana way fiican tahay saas maana ayib kadib baa wuxuu ina yidhi imaamka muslimiinta imaamka muslimiinta iyo cidda dadka la midka ah imaamka muslimiinta waxaa la mid ah madaxa muslimiintu ay fiirsanayaan iyo dadka bulshada dhexdeeda magaca ku leh sida culimada la raacsan yahay oo kaleeto diin ahaan waxay uga tegi karaan dadka dad dhowr ah ku tukashadooda salaada janaasada ay ku tukadaan waa iska dhaafi karaan diin ahaan yaa waya dadka iska dhaafi karaan waxaa ka mid a maalan dadka dembiyada muujista aan dembiyada qarsaninin la xishoonin mujaahiriinta ah cusaada ah wuu dhihi karaa oo waxaas ku tukan maaye haddaad ku tukanaysaan ku tukada ka labaadi waxa weeyaan waa ruuxii intuu zinaystay dhagax lagu dilay zaniga muxsankae dhagaxa lagu dilay isagana ka saddexaadna waa ruuxa isdilay ee isagu isdilay saddexdaaba way ka tegi karaan buu yihi inay ku tukadaan oo farahay ka qaadi karaan yaa wey waa dadka la fiirsanaya bulshada fiirsanaysa ayib maxay uga tegayaan ma inaynan banaanayn ku tukashadoodu bay uga tegayaan maya salaad in lagu tukado way leeyihiin laakiin qolyahan waxay uga tegi karaan xikmad kale iyo sir kale oo ah limaslaxa maslaxa ku jirto dadweynihiibaa waxaa la tusaya dadkani waxa ay ku dhinteen iyo dembiyada ay galeen culayskoodaa la dareensiinaya dadweynaha haddii la yidhaahdo war maanta yacni sheekhii kuma tukanin hebel oo maanta salaadiisii wuuba ka tegayba oo dadweynuhu isgaarsiiya oo muxuu sameeyey hade wuu isdilay warkaa bulshada hadduu gaaro soo ruux walba ka carari maayo berriyaadan salaad la-aan noqonin ha isdilin soo nuri maayo saas war hebel salaadiisii maanta waa laga kala tegayba koox yar baa kusoo hadhay soomaalidu waagii hore badankeed ma tukan jir dad badan oo soomaalida ah ma tukan jir masaajid masaajidu way madhnaan jireen innagaa soo gaarnay dhowr oday iyagoo safka hore oo ku tukada waqti dhow baa masaajidan hadda camiran soomaalidii marka lagu yidhi haddaad tu salaad la-aan ku dhimataan gaalaada tihiinba oo qubuurta muslimiintana laydinku aasi maayo laydinkuna tukan maayo naagtaad qabtana way kaa furanta soomaalidu naag jecel naagna maba qabtidba halkaa markay arrintu gaadhay masaajiddaa lagu soo xarooday sooma oka dhowr gooba waxaa dhacday magaalada hadda waxaan tegay meesha la yidhahdo maxay ahayd waxaan tegay waddanka la yidhaahdo zambia zambia waxay ahayd meel dad soomaali oo iska shaqaysta oo ganacsataa u horreeyey ayna diin badani gaadhin salaad buqmeel lagama tukan jir waa dhexaash dhalinyaraa tagtay oo markaasaa waxay geeyeen taariku salaadku waaba gaalba dhowr dhintayna waa laga tegay in lagu tukada qolad reerkiisii oo dhowr ah baa waxoogaa intay ficil la qaaday baa waxay yidhi war ninka aynu ku tukan war wadaadadii way ka tageen oo waa kuwa salaadiisii diiday inagu war ninka yaana salaad la-aan aasina aynu ku tukan waxoogaa reerkiisaa usoo gurmatay oo ilaahay ma reer baa agtiisa wax ka qabanay markii la yidhi hebel salaadii laga tag oo hebel laguma tukanin oo hebel laguma tukanin khalaas dadkii hadda boqolkiiba sagaashan iyo sagaal waa tukadaan soo ma marka lizajri wata'diibi wa dadweynaha marka la doonayo in la edbiyo la zajriyo ayay u tahay waa darsi wa waa darsi marka kii isdilay salaadiisii waa ka tegi karaa ruuxii dadka ka tegaya waa dadka caanka waa dadka caanka ee dadku yaqaanaan ee magaca leh ee bulshada dhexdeeda wasanka kule wa imaamka iyo culimmada waaweyn iyo ee markay ka tagaan la dareemi kara ka tegidoodu macna ku jirta wa laakiin dadka intooda kale ayaa ku tukanaya ayagu hadday ka tagaan dadka intooda kale ayaa ku tukanaya saas way macnaha ayib dadka in laga tegi karayo ayaa waxaa qaba imaam axmed iyo jamaaca ka mid a culimada ayib waxaa kutusaya ruuxa isdilay salaadiisa in laga tegi karayo xadiidka musnad axmed kusoo aroray min xadiidi abi qataada ayib waxaan dhihi laha waxaan dhihi laha macnaha wax weeyaan xadiidka kan isdilay salaadii inaan lagu tukanay salaadiisa uu ka tegay nabigu sal lay waslam saxiix muslim ku yaalla xadiidkiis ku yaalla amaa dadka macaasida gala xadiid ama soo arooray oo fi musnadi axmed min xadiidi abi qataada wuxuu leeyahy kana rasulu lahi sal lay slam ida duciya lijanaaza nabiga markii janaazo loogu yeedho wuxuu ahaa sa'ala canha mid weydiiya wuu warsan jiray war janaazadan ka warrama fain utniya calayha khayran qaama fasalla calayha haddii la ammaano oo wanaag lagu sheego wuu istaagi jiray markaasuu nabiga ku tukan jiray salawatu rabbi waslamu aleyh wain utniya calayha hayra dalik haddii wax kale lagu sheego oo waxoogaa yani la yaro dhaliilo nabigu sal lay slam wuu ka tegi jiray oo dadka wuxuu ku dhiiri jiray shanukum biha idinku wada buu dhihi jiray hawsheeda walam yusalli calayha kumana tukan jiro idinku ku tukada buu nabigu dhihi jiray sal lay slam saas weyaan ayib kadalika waxaa sugan nabigu sal lay slam ruuxii daynta qabay dayntiina wax ka bixiye la waayo inuu isagana salaadiisii ka tegay sooma waa kii dhihi jiray salluu calaa saaxibikum sooma laakiin waxay ahayd intii uuna nebigu wax xoola ahaynin salawaatu rabbi wasalaamu caleyh markii futuuxaadka loo furayo xoolaha uu helay kadib ruux kastoo muslima oo dayn ku dhintay wuxuu dhihi jiray anaa bixinay salawatu rabbi wasalaamu caleyh kadibna waa ku tukan jiray rasuulku salawatu rabbi waslamu caleyh kullu dalika qasadku wuxuu ahaa in dadka laga celiyo oo laga zajriyo oo laga edbiyo waxyaalaha iyo dunuubta xunxunka oo ruuxu berrinta uusan macnaha waxyaalahan uusan ku dhiiranin nooc darsiyaa ku jira marka ayib wuxuu yidhi marka a watasixu wasta maqaabirin aw masjidin halkan wuxuu kaga hadlaya salaada janaazadu xaggee ku asaxdaa boos ahaan wuxuu yidhi waxay ku asaxdaa qubuurta dhexdeeda meydka inta la geeyo waa lagu tukan karaa masaajid inta la geeyona waa lagu tukan karaa meesha salaada ciidda lagu tukadiyo banaanka inta la geeyona waa lagu tukan karaa meel kastoo daahir ahna waa lagu tukan karaa inta kaleeto waa saxsan makaanka daahirka ah waa sax oo meesha meydka la dhigayo lagu tukanayo waa inay daahir tahay iyadaa amal kama joogo masjid in lagu tukan karo oo masaajid lagu tukan karana waa madhabka imaamu shaafici iyo axmed inay bannaan tahay masaajidka in lagu tukan karo xadiidka caaisha ee saxiixa muslimka ku yaalla ayaana kutusaya rasuulku sal lay slam wuxuu ku tukaday bay tihi sahl ibnu bayda ninka la yidhaahdo masaajidkuu salaadiisii janaazada nabiga ku tukaday salawatu rabbi waslamu caleyh xadiidka odhanaya abu hurayra uu soo saaray min xadiidi abu daawuud iyo keyrkiisa ee odhanaya ruuxii masaajidka janaaze kula tukada falaa shaya lahu waxba male falaa shaya lahu macnihiisa aad la isugu haysta culimada qaar ka mid a sida ibnu cabdilbar iyo ibnu lqayim iyo waxay rajaxayaan falaa shaya lahu riwaayadu ma ahe falaa shaya calayhi waay falaa shaya calayh bimacnaa lahu haddii la yidhahdo waa waxba male falaa shaya calayhina waxba korkiisa ma saarna waay marka ma calayhi baa mise waa lahu sidaasay isugu khilaafsan yihiin haddii ay asaxdo oo lahuda ay ay noqoto waa sida muxadisiin badani ay marayaane marka waxay noqonaysaa salaadii masaajidka aad ku tukatay janaazada ahayd waxba ka heli maysid laakiin salaadii waa asaxaysa maydkiina waa loo aqbalayaa insha allah laakiin adiga ahaan waxba ka heli maysid nabiga salawatu rabbi wasalamu caleyh sidiisaba salaadaha janaazada waxaa lagu tukan jiro oo u badnaa masaajidka meel u dhawaa oo banaankiisa ahaa masaajidka meel banaankiisa oo musalla ila musalla ciida meeshu ka dhawaa meeshaasaa nabigu salawatu rabbi wasalaam janaazooyinka la dhigi jiray halkaasaana lagu tukan jiray uma banayn in masaajida lasoo geliyo masaajida in lasoo geliya uma banayn barxad banaankaabaa la dhigi jiray halkaasaana lagu tukan jiray kadibna halkaasaa laga qaadi jiray halkaasaa badan iyo loo badnaa macna ayib laakiin masaajidka waa lagu tukan karaa barxadda waa lagu tukan karaa amaa meesha uu leeyahay qubuurta dhexdeedaa lagu tukan karaa wuxuu u daliishanayaa xadiidkii abu hurayra ee bukhaariiyo muslim gabadhii masaajidka xaari jirtay ee saxaabadu intay dhimatay ee hebine iska aaseen ee uu nebigu yidhi war aawa gabadhii ee yidhi rasuul ilaahay oo way dhimato waan aas itusa u dhihi jiray qabrigiisa qabrigeedii bay tuseen kadibna nebigu qabrigeedii intuu tegay buu ku tukaday salawatu rabbi wasalaamu caleyh salaatuljanaaza ku dul tukaday xadiidkaas u daliishanaya axmed iyo shaafici baana qabuulaya iyo jamaaca culimada ka mid a xadiidna kuma asixin buu leeyahay in qubwaha dhexdooda salaada janaazada lagu tukado wax xadiidoo diiday ma jiru leh laakiin xadiid baa jira xadiidka jira waa xadiidka anas bnu malikin radi allahu canhu oo marfuuca wuxuu leeyahay nebigu nahaa an tusalla aljanaa'izu bayna alqubuur nebigu wuxuu reebay janaasooyinka in lagu tukado qubuuraha dhexdooda xadiidkaana tabaraani baa soo saaray fi lawsat sheekh albanina wuu saxiixiyey xadiidkaa haddii sixadiisa laga doodo waa meesheed laakiin xadiidkaasi hadduu asaxo waa sidaasi macnaha dabaahirka ka muuqatee marka waxay noqonaysaa qubuurta dhexdeeda salaatu janaaza laguma tukan karo waana saas waay amaa xadiidka uu nebigu qabriga tegay gabadha ee uu salaada ku tukaday iyo xadiidkan diidaya in meydka qubuuraha dhexdooda lagu tukaday iska hor imaanaya waa laba xaalay kaliya xaaladna meydkiibaa banaanka yaalla oo waa xaaladda aan qubuurta dhexeeda la geyn karin oo lagula tukan karin xaaladna meydkiibaa qabriga la geliyey iyagoo dadka qaarkii ayna ku tukanin xaaladaas dadkii ka soo gaari waayey inay ku tukadaan ama iyagoo maqan lagu tukaday dib bay ka imaanayaan maadaama meydkii qabriga ku jiro lama soo saari karo meeshaasay tegayaan qabriga korkiisay tegayaan salaatuljanaasay ku tukanayaan marka meyd la-aansay oo dhulka ka hooseeya iyo mid banaanka yaalla soo laba xugumo kala ah ka banaanka yaalla waa inaan qubuurta dhexeeda la gelin oo lagu tukanay sida xadiisku tusay midka qabriga la geliyay ruuxi raba inuu ku tukadana intuu qabriga tago ayuu ku tukanaya waa xaalad khaasa wey markaas saasa macnaha axaadiista laisku waafajinaya iskama hor imaanayaan macnaha ayib wuxuu kadib ka hadlay waktiyo aan meydka la aasin salaada janaazadana aan lagu tukanin waa saddexdii waktiya salaada la kala haysan jiray soo maahay a markay qoraxda soo baxayso iyo markay kale marka ku taagan tahay iyo marka ay sii dhacayso welina aynan dhicin saas maanaha saddexdoodaba waxaa kutusaya buuri xadiidkii cuqbat bni caamir xadiidkii cuqbat bni caamir oo muxuu ahaa nebigu wuxu yhi sal lay slam cuqba wuxuu yihi alaata saacaatin alaatu saacaatin kana rasulullah sal ly slm yanhana an nusalliya fiihina aw naqbura fiihina mawtana saddex saacadood nebigu wuxuu naga reebi jiray inaan tukanno ama dadka naga dhintay inaan aasno waa saddexdee saacadood xiina tatlucu shamsu baasiqatan xataa tartafica qoraxdu markay soo baxayso ilaa ay kor u soo kacdo wa xiina yaquumu qaa'imu dahirati xataa tamiila markay kala barka ku istaagto oo tu harkii ay tahay ilaa ay leexato iilato wa xiina tadayaqu shamsu lilgurub iyo markay qoraxdu ay u iilato dhicitaan oo markay sii dhacayso isbedesha amaana saan soo marnayba muslim baa xadiidka cuqbo wariyey sidaana waxaa ku tegay abu xaniifa iyo axmed iyo jumhuurta ku tegay maanaa waqtiyadaa in meydka la aaso inuun aan la ogolayn macnaa culimada badankood waxay qabaan awqaadaas meydka aasidiisa iyo kutukashadiisu nahyigu waxay leeyihiin waa karaaho taxriim maaha saasay cunayaan ayib wa salaatu meytin meyd salaadiisu farduhaa faradnimadeedu bilkifaayati buu ahaaday mid layskaga filaan karo dadka qaarkii ay kuwa kale ka kaafin karaan lilmuslimiina muslimiinta ayay usugnaatay iyo wa cusbati liimaani ama lilmuslimiina cala lmuslimiina muslimiinta korkooday ahaatay salaadaasi wa cusbati liimaani ama lilmuslimiina cala lmuslimiina muslimiinta korkooda ayay farad ku tahay salaadaasi wa cusbati liimaani iyo iimaanka kooxdiisa dadka ahluliimaankaabay waajib ku tahay amaa kaafir iyo murtad iyo ayagu meesha kuma jiraan ilaa calaa tiflin ilmo yar korkiisa mooye oo isaga dee salaadiisu waajib ma noqonayso kadaa waxaa la mida mustashhidin mid shahaado qaatay nudibat waa la sunneeyey labadaa iyaga dambe salaada janaazada waa loo sunneeyo sunnay u tahay mooyaane waajib maaha bilaa fardin waajib la-aan walaa khusraanin iyo khasaaro la-aan bimacnaa haddii lagu tukadana lagu khasaari maayo oo dee ajir baa laga yidhi waa sunna sooma laakiin fardi waajib maaha wayajuusu waxaa bannaan diinan diin ahaan waxaa u bannaan lilimaami imaamka waxaa u bannaan ninka madaxda ah iyo wa milihi dadka la midka xagga miisaanka wasankiisoo kale leh oo bulshada dhexdeeda ficilkooda iyo ka tegidoodu ay culays iyo wasan leedahay dadka noocaasoo kale waxaa u bannaan diin ahaanna ugu bannaan tarku salaati salaad ka tegitaankeeda tukasho ka tegitaankeeda calaa dawil cisyaani kuwa caasinimada u saaxiibka korkooda in lagu tukado taa ka tegitaankeeda ayaa diin ahaan ugu bannaan wakadaka kaa hore waxaa la mid a marjuumun mid dhagax lagu dilay kii dhagaxa lagu dilay isagana salaadiisa inay ka tagaan bay heli karaan oo marka maxaa dadka laga sajirinaya zinada sooma zinada markaa dadka laga fogeyna maana laga eriyaya iyo waqaatilu nafsihi naftiisa kii dilay isaguna waa la mid isagana kuwa kaa horu la mid yahay oo way ka tegi karaan imaamka iyo dadka lamidkii salaadiisa way ka tegi karaan lizajri maxaa saa loo yeelaya lizajri canaanasho daraaddeed dadka laga canaanayo macaasida laga celinayo macaasida wata'diibi iyo edbin daraaddeed dadka laga edbinayo dunuubta laga edbinayo bilhijraani ka tegiddaas sababteedna lagaga edbinayo oo lagaga celinayo bilhijraani ay bitarki wa bitarki salaati calayhim wa tegiddaa laga tegay in lagu tukado korkooda sababteed baa lagu edbinayaa dadweynihii kale lagu edbinaya oo lagu sajrinaya macana ayib wa tasixu way asaxdaa salaadii janaazadu wasda maqaabirin qubuuraha dhexdooday ku asaxdaa sax maaha baynu nidhi aw masjidin ama masaajid dhexdii bay ku asaxdaa aw fi lmusallaa ama banaanka iyo barxadaasay ku asaxdaa haddii matalan hadda qubuuraha inta la geeyo wadada banaanka inta loo soo saaro lagu tukadaay waa sax leanna wadadu waa iska barxad saas maana aw bituhri makaanin ama meel daahir ah meel daahir meelaha jahligu keenay baa waxaa ka mid ah ee caamadu ay maroogsadeen masaajidan laga dhisayo qubuurta dhexdeeda khata weyn wey khalad aad u weyn wey waxaa loo baahan yahay masaajida in la dumiyo masaajidaasi inay taagnaato ma leanna nebigu sal ly wasalam waa ka lacnaday lacana allahu alyahuuda wannasara ittakhaduu qubuura anbiyaa'ihim masaajida lacnadu waxayba ugu dhacdo loo lacnadayba ambiyadooda qubuurtoodiibay masaajid ka dhigteen haddii ambiyada qubuurtoodiiba masaajid laga dhigay laysu lacnadayo dad caadiga ka warra marka soo kama sax jiraan khada weyn waay waa khalad qabri iyo sidiisaba masaajid isuma yimaado isku meel ma galaan sidaas daraaddeed baa culimmadu waxay leeyihiin haddii laysku dhiso ama layska dul dhiso ma wada joogi karaane hadduu qabrigu horreeyeyna qabrigaa xaq leh waa in masaajidka la dumiyo qabriguna meesha ku hadho haddii uu masaajidku horreeyeyna qabrigaa markaa khaldan oo khaladnimo meesha kusoo galay waa in meydka lafihiisa la saaro oo lagu daro qubuurta muslimiinta masaajidkiina sidaa uu qabri la-aan ku noqdo laakiin masaajid iyo qabri baa isdhexgelayaay waxa weeyaan waa sunnat lyahuud wanasaara waa dariiqo yahuud iyo nasaarada laga soo gaaray muslimiintuna waayahan dambe iyo yani waxawy cusuurtan dambe ay ku ibtiloobeen wy maana waana waxyaalaha dariicada u noqda shirkiga shirkiga waxyaalaha wasiilada u noqda iyo qubuurta in lagu fitnoobo amwaadda in la baryo wax laga raadsado inay waxyaan la moodo kulli waxaasna waxaa sabab u noqday waxa weye waa tacdiimkaas wey maana waana tii nebigu sal lay slam intuu noolaaba uu ka digay w intuu noolaaba uu aada uga digay nebigu salawatu rabbi waslamu caleyh ayib laa dafna aydan laa dafna aasid ma jirto aydan ku noqonay laa salaata janaazatin salaad janaazana ma jirto cinda albusuuqi qoraxdu markay soo baxayso wlstiwaai iyo qoraxdu markay kala barhka ku ekaato waqtaani laba waqti wey wakadaka waxaa la mid oo isagana ayna labada aasid iyo salaad janaaze midna ayna jirin min qabli lguruubi dhicitaanka qoraxda hortii daliiluhaa daliilkeeduna bixadiidi cuqbata ayuu ahaaday cuqba xadiidkiisa muslim uu soo saaray qaala cuqba wuxuu yihi fiihi xadiidka dhexdiisa nahaanii wuu i reebay wuxuu iga reebay rasuullah bay macna rasuulkaa iga reebay ayib baabun fi kayfiyati salaati cala lmayiti wuxuu baab u yahay maydka see loogu tukanaya wy yaqifu limamu tijaha muntasafi nisa wtijaha ra'si rijaalina bibayaani kabir calayha arbacan bidaliiliha hamsan watiscan saxa bilburhaani wasiwaahu mawquufun walaysa bixujatin irfac yadayka biawalin laa taani waqra' bifaatixati lkitaabi wasuratin uma asalaatu cala annabiyi alcadnaani wadcuu bikhalisi dacwatin min bacdiha ka xadiidi cawfin waksha min xirmaani bikhitaamiha sallim biwaaxidatin waqad saxa daliilu wajaazat ithintaani wuxuu ihi yaqifu wuu istaagayaa alimaamu imaamkii tijaaha muntasafi nnisaa dumarka kala barhkooda qumaatigeeduu istaagaya dumarka jidhkooda meesha uu kala barhkiisa meesha ku quman ayuu istaagayaa hadduu haweenku tukanayo wey wa tijaaha ra'si rijaalina ragga naga madaxooda meesha ku aadan buu istaagayaa hadday rag yihiin bibayaanin cabayn sababteed cadaan yani waxa weye waa cad oo masale saxda kabir takbiirso calayhaa janaazada korkeeda waxaad ku takbiirsataa arbacan afar bidaliiliha maca daliiliha lala qabo bidaliiliha bisababi daliilha dhe daliilkeeda sababti daliil cad bay leedahay macna khamsan shan takbiirso wa tiscan sagaalna takbiirso saxa wuu asaxay intaasoo dhan bilburhaani xujo cad bay ku asaxeen ayadana waa sugan yihi wasiwaahu wixii intaa ka soo hadhay afar iyo shan iyo sagaal wixii ka soo hadhay mawquufun saxaabadu ku ege nebiga ma gaarsiisna macna walaysa mana ahaanin wixii saxaabada ku ege mawquufka bixujatin xuja ma wixii saxaabada ku eg oo aasaarta ah xujo maaha buy irfac kor u qaad yadayka labadaada gacmood biawalin takbiirta ugu horraysa marka ugu horraysa kor u qaad laa taanin middan labaad maya inta kale gacmahaaga iska meeshooda ku hayso waqra waxaad akridaa bifaatixati lkitaabi faatixada akri wa suuratin iyo suurad akri uma kadibna markaad akrido asalaatu baa ahaatay saliid cala nabiy nebiga korkiisa lagu saliyo nebigii alcadnaani ee ree cadnaan wadcuu duceeya bikhaalisi dacwatin baryo mideeda barxa oo saafi ah ku duceeya min bacdihaa salaada nebiga gadaasheeda maydka u duceeya duca khaalisa ka xadiidi cawfin sida xadiidkii cawf oo kaleeto sida xadiidka cawf uu kutusay o kaleeto uu soo socdo waksha waxaad ka baq waksha waxaad ka baqdaa min xirmaanin in lagu qadiyo in lagu xirmaaniyo oo yani aqbalba lagaa xirmaaniyo baryadaada iyo salaadaadaba in la aqbali waayo oo lagaa qadiyo aqbalkii oo lagaa xirmaaniyo middaa ka baq waa dhamaystir maana bikhitaamiha salaada janaazada gabagabadeeda iyo khatimkeeda sallim salaama naqso biwaaxidatin hal salaama naqsi salaama naqso waqad saxa wuuna asaxay addaliilu xadiidkii sidaasuu ku asaxay wajaazad wayna bannaan tahay attintaani labadiina way bannaan yihiin labada dhinacdeen oo salaama naqsatana waa bannaan tahay macna ayib imaamku markuu salaada janaazada tukanayo xaggee buu istaagayaa oo meydka ka istaagaya wuxuuna yidhi meydku hadduu dumar yahayna kalabadhku iskaga aadinaya maydku hadduu rag yahayna qaar horaha iyo madaxuu iskaga aadinaya sidaas waxaa kutusaya xadiidka asaxay abu daawuud iyo tirmidi ibn maaja ay soo saareen min xadiidi abi khaalib alkhayaad wuxuu yidhi anas bnu malik baan goobjooga oo nin janaasadiisa ku tukaday markaasuu wuxuu istaagay dhanka madaxuu ka istaagay maydkii markii la qaaday baa waxaa la keenay mayd kale oo dumar ah oo haweenay reer quraysheed ama ansaara ah baa la keenay markaasaa waxaa la yidhi abu xamsow waa kunyadii anas abu xamsow waa janaasadan aad arkaysiiyo maydkani waa haweenaydii heblo la dhihi jiray maydkeedii ee ku tuko markaasuu ku tukaday kala barhkeeduna istaagay dhexduu iskaga aadiyay waxaa marka meesha joogo ragga janaasada ku tukanaya ka mida nin la yidhaahdo alcalaa ibnu ziyaad alcadawi ayaa raggii joogay ka mid a markuu arkay anas inuu markii horena ninka markuu ku tukanayana xagga hore qaar horaha iskaga aadiyey markuu haweeneyda ku tukanayana kalabarhka uu iskaga aadiyey markuu arkay baa wuu su-aal buu weydiiye oo wuxuu yidhi yaa abaa xamza ahaakada kaana rasuululahi sal ly slam yaquumu xayu qumta ma sidaasuu nebigu u istaagi jiray meelahaad istaagta ma nebigaad ka haysaa arrintaa markaasaa anas wuxuu yihi nacam fa nabigaasaa yeeli jiray salawatu rabbi wasalaamu caleyh maydka hadduu rag yahayna qaabka horu iskaga aadin jiray hadduu dumar yahayna dhexdu iskaga aadin jiray nabigu salawatu rabbi waslamu caleyh madhabka waxaa ku tegay culamada badankood baa sidaa qaba shaafici axmed qowl cinda alxanafiya taxaawi baana rajaxay oo aimada xanafiyada ka mid a ayib kadib baa wuxuuna yidhi salaada janaazadu waa afar takbiirood afar goor baa la takbiirsanaya afarta takbiirood way asaxeen fi gayri ma xadiid sida xadiidkii najaashi najaashi markuu nabigu salaada uu tukanayay salaat lghaayib salaat janaazati lghaayib markuu ku tukanayay wa kabara calayhi arbaca takbiiraat afar takbiirood buu nabigu ku takbiirsaday salawatu rabbi wasalaamu caleyh jamaahiiru ahlilcilmina waxay qabaan culimada badankood afartaa takbiirood bay qabaan afarkood in la takbiirsanayo waxaa iyadana sugan shan takbiiroodna way sugantay ayib وشنت تكبيرات وحي كتب حديثك في صحيح مسلم من حديث زيد بن أرقم أنه كبر خمسا ميدي سوق كنت كان يا صحابي يشنقر الله أكبر يدي مركز أنا ويدي مركز أنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها نبي محمد مساء تكبير سنجر شن ركعات يعني شن تكبيرة تكبير سنجر إمام أحمد هي طائفة علماء كم إذا أنا كنت جاي إن شن تكبيرات لا تكبير سنكر صلاة الجنازة ده ولما ليه sagaal ayadana way asaxay sagaal ayadana waa laga dhigi karaya oo iyadana waxaa ku asaxay inuu nebigu xamsat ibni cabdilmualib markuu ku tukanayay inuu nebigu sal lay waslam takbiirsaday sagaal takbiirood inuu takbiirsaday horay baa idin aanu sheegna markaan ka hadlaynay muxuu ahaa shahiidka shahiidka salaadiisu in laguna tukan karo layskana dayn karo inuu nabigu sal lay waslam ku tukadana way sugan tahay oo dee xamsuu ku tukado shuhadadii ka mid a uxud shuhadadii uxud qaar ka midana nebigu kuma tukanina wuu iska caasay taasi taa hore ahayd macnaha ayib marka xamse markuu nebigu ku tukanayo salaada janaazada sagaal goor buu nabigu takbiirsaday salawatu rabbi wasalaamu caleyh inay bannaan tahay marku tusaysa xadiidka waxaa soo saaray alimaamu taxaawi fii sharxi macaani ilaataar buu kusoo saaray can cabdillahi bni zubayr buuna ka warinayaa saxaabada qaarkood baana sidaa ku tegay wadaadku wuxuu leeyahay sharaxa laakiin sagaalka takbiirood xamsay khaas ku ahaayeen wanaxnu nuطaalibuhu bidaliili lkhusuusiya soo ma ayna daliilu takhsiis asal waxa ah ficilka nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh inuu ummadda u jidaynayo soo ma oyna cidna khaas ku ahayn isagana khaas saas asal haddii la yidhahdo shaygani hebel buu khaas ku yahay ama nebigu khaas ku yahay waa in daliil la helo daliilu takhsiis waa in la helo soma leanna asalkii bay ka baxday wadaadku marka isagoon daliilu takhsiis haynin bu wuxuu yihi laakiin sagaalka takbiirood xamsay khaas ku ahaayeen laa daliila calaa dalik saas way maana bal asal waxaa ah ata'asi baa asala ayib cumuum iyo ta'asi baa asala takhsiisku waa masala daliil khaasa u baha ayib afarta takbiirood ayaa soo arortay bu ni wixii afar takbiirood sagaal inta aan ahayn maxay ah afar takbiirood shan takbiirood iyo sagaal takbiirood waxaan ahayn aasaar saxaabada ku joogta weeyaan oo nabiga aan gaadhsiisnayn xujana ma aha buuri xujana ma aha waa masalo khilaafiya aasaarta saxaabada ku egi xujo ma tahay mise maaha daliil ma tahay mise maaha qawlu saxaabi masalada la yidhahda wey culimada usuulka isku khilaafsan yihiin ma daliil ba mise daliil ma wasawaab mar hadduusan ijmaac ahayn qawlu saxaabi daliil maaha xujo maaha maana ayib waa wa yustacnas bihi ayib kadib baa wuxuuna yidhi gacmaha kor u qaad allahu akbarta ugu horraysa marka ugu horraysaad gelayso allahu akbarta gacmaha kor u qaad wixii ka dambeeya sameya laa thani buu inay laa thani macnaheed waxa weeye marka ugu horrayseed salaada janaazada gelaysa inaad gacmaha kor u qaadayso taqriiban waa itifaaq ama waa loo badan yahay amaa wixii ka dambeeyo taas oo takbiiraha kale ah gacmaha in kor loo qaadayo afar cabdullaahi bni cumar baa ku asaxay waa xadiioo marfuucasa male ciddii marka cabdullaahi bni cumar oo saxaabiya atarkiisaa ku dayanaysoo raacaysaay laa bas laa bas laakiin xujo dadku inay wada qaataan sidii nas nebiga ka sugan oo kale ah loola dhaqmi maayo ruuxiise aataartaa intuu iska deliishado gacmaha kor u qaadaa saddex afarta takbiiroodba yani waxa weyaan lam yafcal suu-an xumaan ma samayn sooma laakiin isagu wuxuu kuleeyahay daliil marka la yidhahdo xadiis marfuuca nasa hala raacdi la xujada hala raacdi la yidhahdo takbiirta hore waxaan ka ahayn nas looma hayo in gacmaha kor loo qaadayo saas macana ayib kadib wuxuu ku yidhi faatixada akri nebiga ku salli kadibna maydka u ducee kadibna salaamo naqso bimacnaa waxa weeye salaada janaazadu allahu akbarta hore lagu gelayo faatixadaa ka dambaysa faatixada marka la dhameeyo suurad baa la akrinaya allahu akbar haddana waa la takbiirsanaya ayib nebigaa lagu salinaya haddana waa la takbiirsanaya maydkaa loo ducaynaya waa la takbiirsanaya kadibna salaaddii waa laga baxaya saas maana kadibna salaaddii waa laga baxaya waa sidaas macnaha wuxuuna yidhi marka yani faatixada akri iyo suurad faatixada in la akrinayo iyo suurad yani waxa weeyaan waxaa kutusaya xadiidkeeda bukhaari buu kusoo arooray min xadiidi cabdillahi bni cabbaas anahu salla calaa janaaza faqara' bifaatixati alkitaab janaazuu ku tukaday markaasuu faatixada akhriyey nasaa-i wuxuu kordhiyey bisanadin saxiix wa suuratin iyo suurad ayib wuxuuna aakhirkiisa ku yidhi inamaa jahartu litaclamuu annaha sunna ibn cabaas wey waxaan ula jahray oon kor ugu akhriyey inaad ogaataan inay sunno tahay salaada janaazada in la akriyo faatixada iyo suurad in la akriyo shaafici iyo axmed iyo keyrkood baa ku tegey in faatixada iyo suurad la akrinayo xadiiskaas aarka cabdullahi ibn cabaas xadiiskaas ayna udaliishanayaan wuu soo saaray alimaam nasaa-i asalkiisana buhari uu soo saaray ayib amaa takbiirta labaad nebigaa lagu salinaya salawatu rabbi wasalaamu calayh ayadana waxaa kutusaya xadiidka abu umaama xaakim baa soo saaray bilmustadrak wuxuu leeyahay waxaa u waramay nin saxaabada ka mid a ha nin saxaabada ka mid a ayaa ii warramay buu leeyahay ana asunata fi salaati cala aljanaza dariiqada nebiga laga soo gaadhay iyo sunnada salaada janaazada waxa weeye an yukabira alimaam inuu imaamku allahu akbar yidhah uma yaqra'a bifaatixati lkitaab kadibna faatixada u akriyo bacda takbiirati lula allahu akbarta hore kadib faatixada waa inu akriyo musiran fi nafsi isagoo hoos u akrinay uma yusalli cala nabiyi kadibna nebigu ku salinaya sal lay slm wayukhlisu ducaaa liljanazati fi takbiirati halaa saddexda takbiiroodba wuxuu ducada u khaalis yeelaya u baraxtiraya ama u saafi yeelaya maydka saasaa xadiidka ku yimid shaafici abu xaniifa iyo axmed baa ku tagay iyo keyrkoodba meesha marka waxaa ka muuqda takbiiraadka dambe takbiiraadka dambe maydka ayaa macnaha loo ducaynayaayo yani ducada la waday haddii maalan aynu nidhaahno waa afar takbiirood ayaga la kala garay laakiin haddaynu nidhaahno maalan waa sagaal takbiirood ama waa shan takbiirood takbiiraha dambe oo dhan duco un wey waa ducaynaysa waa takbiirsan waa ducayni waa takbiirsan waa ducayni waa takbiirsan sagaal takbiirood baad halka ku dhamayn ama shan takbiirood baad ku dhamayn karta hadday afar takbiirood yihiin ayaga waxa weeyaan waa warkooda waa iska cadi saas macana ayib kadib wuxuuna yidhi ha maydka si khaasa ha loogu duceeyo duca caamiya waxaa kala jirta duca khaas ducada khaaska waxa wey waa ducada maydka basa loo ducaynayo duca caamo muslimiinta oo dhan loo ducaynayana waa jirta inta ku tukanaysa inta ka maqan rag iyo dumar loo ducaynayana waa jirta taa caamka marka laga yimaado waa inay jirto tu khaas ah oo maydka lagu khaas yeelayo loo baraxtirayo saafi looga dhigayo macnaha xadiidka cawf ibnu malik baa kutusaya fi saxiixi muslim nabigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh janaazada markuu ku tukado wuxuu leeyahy waxaan ka xifdiyey oo nabiga ka qabtay isagoo ku ducaynaya ducadan allahuma kfir lahu waarxamhu wacaafihi wacfu canhu waakrim nuzulahu wawasic mudkhalahu wagsilhu bilmaai walthalji walbarad wanaqihi min alkhataayaa kama yunaqa thawb alabyadu min addanas waabdilhu daaran khayran min daarihi waahlan khayran min ahlihi wzawjan khayra min zawjihi waadkhilhu ljanata waacidhu min cadaabi alqabri wa min cadaabi annar xadiikaasi fi saxix muslim buu ku yaallaa waana ducooyinka maydka loo duceeyo ducooyinka ugu fiican wa ugu kulmin badan khayrka ay kulminayaan macna bimacnaa waxa weeyaan ilaah u dembi dhaaf oo u naxariiso oo iska cafi oo caafi oo meesha uu gelahaya uu degayo ilaahu karaamee oo ilaahu waasici meesha uu gelayo ilaahu dembiga waxaad kaga dhaqdaa biyo iyo baraf iyo biyaha yaxniiga kaga dhaq waxaad dunuubtiisa kaga dhaqdaa ku dhaqdaa sida marada cad loo nadiifiyo kale ilahu dunuubta uga nadiifi daartiisii adduunyada ilaahu daar u dhaanta ugu bedel ehelkiisii qaraabadiisii iyo dadkiisiina kuwa u dhaamo uga khayr badan alla ugu bedel xaaskiisiina mid u dhaanta alla ugu bedel jannadana allow geli cadaabka qabriga iyo cadaabka naartana allow ka badbaadi so duca dhamaystiran ma saasaa macnaha waxa wey ducadaas ayaa macnaha sugan jumhuur alcilmina ducadaasa inta badan la qaataa ka badanna waa loogu ducayn karaa macna duca badan ducayntaa ka badan waa la ducayn karaya macna kadib wuxuu inoogu yidhi intaa markii la sameeyo waa la salaamo naqsanaya salaamo naqsigu ma hal salaamo naqsi mise waa laba salaamo naqsi wuxuuna yidhi hal salaamo naqsi oo midigta base ana waa laga dhigi karaa laba salaamo naqsi oo midig iyo bidixa haddii laga dhigana waa banaanta muxuu yahay daliilkeeda iyadana horta jumhuur bartaa qabta jumhuurtaa qabta tas hal salaamo naqsi inay tahay shaafici iyo axmed yaa ku tegay daliilkeeduna waa xadiidka abu hurayra rasuulku sal ly slam janaazuu ku tukaday markaasuu afar takbiirood takbiirsaday wasallama tasliimatan waaxida hal marna wuu salaamo naqsaday daara qutni waa soo saaray xadiidka sanadkiisuna waa xasan ama waa jayid ayib waxaa lamid a xadiidka abu umaama ee aynu soo marnay hadda ee hadda aynu marnabi soo sheegnay uma yusallimu siran fii nafsihi uma yansarifu can yamiinih ha wuu salaamo naqsanaya isaga oo macnaha waxa wey qarsanaya kadibna dhanka midig buu macnaha u salaamo naqsanaya oo u jalleecaya marka xadiista waxay kutusaysaa hal dhinac besa in loo salaamo naqsan karo ay ku filan tahay hal salaamo naqsi besa lagu kaabsan karo amaa laba salaamo naqsina inay bannaan tahay waxaa laga qaadanaya xadiidka cabdullahi bni mascuud imaamu bayhaqi uu soo saaray wuxuu yidhi cabdullahi bn wuxuu leeyahay xadiidku cabdullahi wuxuu leeyahay halaatu khilaalin kaana rasuulu lahi sal lay slam yafcaluhunna tarakahunna annaasu saddex arrimood oo nebi maxamed uu samayn jiray dadku way ka tageen maxay tahay ixdaahunna altasliimu cala aljanaazati mila tasliima mila atasliimi fi sala midood waxa weeye in janaazada la salaamo naqsado sida salaada caadiga loo salaamo naqsadood kaleeto salaada caadiga inta salaamo naqsiy marka leeda laba salaamo naqsi sooma le salaada caadiga salaamo naqsigeedii oo kale ayuu nebigu salaamo naqsan jiray oo uu kaga bixi jiray salaada janaazada taasi waxay kutusaysaa bay leeyihiin culimadu inay laba tasliimood ay mashruuc tahay leanna mushabahu bihiga ayaa salaadaha caadigaa dhanka la iskaga shabahayana waa kayfiyada salaamo naqsiga salaamo naqsiga salaadaha caadiguna waa laba salaamo naqsi tana laba salaamo naqsi bay marka noqonaysaa macana sidaana waxaa ku tegay abu xaniifa ardaygii imaamu shaafici ee musani iyo keyrkood baa ku tegay laakiin waxa weeyaan waa in la yidhahda labadu way bannaan tahay haddii labada dhinac loo salaamo naqsadana laa ba'sa haddii midigta basa lagu gaabsadana laa ba'sa intuba waa bannaan tahay axaadiista ayay ku sugan tahay macana sidaas weyan wuxuu yihi yaqifu wuu istaagayaa alimaamu imaamkii wuu istaagayaa tijaaha muntasafi nnisaa dumarka kala barhkooda qumaatigiisa ama meesha ku quman buu istaagaya wa tijaaha ra'si rijaalina ragganaga madaxooda meesha ku quman buu istaagayaa bibayaanin cadaan sababteed cadaan yani masalada cad sababteed wey maana ayib kabir takbiirso calayhaa janaazada korkeeda arbacan afar ku takbiirso bidaliiliha bisababi daliiliha daliilkeeda sababteed xadiidkii najaashi wey khamsan shan takbiirso xadiidkii saxiix muslim wa tiscan sagaalna takbiirso xadiidkii xamse uu nabigu ku takbiirsaday saxa waa asaxay bilburhaani xujo sababteed buu ku asaxay intuba xujo cad baa kutustay wey maana wa siwaahu wixii intaa ka soo hadhayna mawquufun waa aathaar saxaabada ku eg oo nebiga aan laga haynin oo nebiga loo koryeelin way walaysa mana ahani bixujatin xujo ma aha afarka saxaabiga xujo ma aha waana sida ay usuuliyiin iyo muxadisiin badani ay qabaan iyo fuqahada qaarkood irfac kor u qaadi yadayka labadaada gacmood biawalin marka u horaysa takbiirta ugu horaysa kor u qaad laa thaaninka labaad maya laa thaanin walaa thaalitin walaa raabicin walaa khamis kuwa dambe oo dhan gacanta ha qaadin buu kuleeyay gacanta meesha la iska saarnaato xadiid baan ku asixin laakiin afarkii cabdullahi bni cumar aan sheegaynay baa jira macna oo sugan oo cabdullahi bni cumar ka sugan iqwaqra akhri bifaatixati lkitaabi kitaabka faatixadiisa akhri wa suuratin iyo suurad akhri uma kadibna asalaatu baa ahaatay cala nabiy nebiga korkiisa lagu saliyo nebigii alcadnaani ee ree cadnaan nebigii cadnaan ku abtirsanaya wy maana horaan usoo sheegnay sooma wadcuu duceeya bikhaalisi dacwatin baryo mideeda khaalis oo barxla oo meydka khaas u ah min bacdiha nebiga ku saliyidiisa kadib min bacdiha damiirkeedu asalaatu cala nebiga unoqonaysa salliga nebiga kadib meydka u duceeya duca khaalis ah ka xadiidi cawfin sidii xadiidkii cawf oo kaleeto sida ku timid oo kale xadiidka cawfkan wey waa ducadaan hadda akriyaynay ee meydka loo ducaynayay saxaabigii wariya xadiiskaas wey macana sida xadiidka cawf ku timid oo kale sidaa ugu duceeya macana waksha waxaana ka baqdaa min xirmaanin in lagu xirmaaniyo lagu qadiyo leanna waxa weye mar walba ruuxa muminkaa markuu ilaahay caabudayo amaa lagaa aqbali waayaa soo qalbigiisa mar walba kuma jirto faqdintaas waa kugu jirta iimaan bayna kutusaysa markuu muminiinta ilahay sifeynayay waa kaamaad ku tilmaamay subxana wa tacaala maxay wajilat qulub maxay waladiina في sورة المؤمiنون أنه والذين والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون caaisha nabiga waxay weydiisay nebi allow kuwa baqaya iyagoo la imaanaya khayrkii oo wanaaggii la imaanaya haddana quluubtoodu baqayso ma kuwa zinaysanaya ee waxadaya ee macaasida samaynaya ee in loo cadaabo ka baqaya markaasaa nebigu wuxu uhi sal ly slam laa yabnata sidiiq maya waa kuwa soomaya ee sadaqaysanaya ee salaadaya ee cibaadaysanaya ee haddana ka baqaya in laga aqbali waayo soma wladiina yu'tuuna ma aatow waquluubuhum wajila anahum ilaa rabbihim raajicuun marka waksha min xirmaanin halkaasay ku salleeda ka baq mar walba ood cibaadaysanayso in lagaa xirmaaniyo saas daraaddeed cabsidaada mar walba ziyaadayso macnaha bikhitaamiha salaada janaazada khatimkeeda iyo gebagabadeeda sallim salaama naqso biwaaxidatin hal salaama naqsi salaama naqso waqad saxa waana asaxay addaliilu daliilkii waa ku asaxay wajaazad wayna banaanaatay asintaani labadiina waa banaanaatay labadii salaama naqsina waa banaanaadeen halkuna waa banaan yahay macnaha hada wabillahi tawfiq wsala allahu waslam cala nabiyina muxamedi wcala alihi wasaxbi wasalam